السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا in xalaytaalkii in timirta iyo xadiidkii iyo caaisha bayt la tamra fihi jiyaacun ahlo nuskadayda tasxiif baa jiray aanan markii u baraarugin walow markan dee macnaynayey aan macnaha kale kuba macneeyey oo waxa ii taale oo carabka ku dhuftay laga yaabaa waana duubante baabun fi idkhaali tamri dee kolleyna waa nuskadayda sho tasxiif aan u baraarugin baa cunwaanka i yaalay sababkuna waa dee fi dikhaari tamri halkaa ra'da laamtun baa ra' ahayd oo khada uu kaba yimi ana markaa umaan baraarugin waa kaydintii timirta loo kaydinayey iyo dee wixii kale aqwaad ah kolba wixii badan ciyaalka loo dhigayey waxaan marka hore carabkaan mariyey fi idkhaal oon lahaa lakiin maqsuudku dee waa dhig gelidun maahe waa dhigid hadalka waan raaciye se muhimku hadday cid ilamida ay jirto lafdigu dee idkhaar weeye idkhaal ma aha ya bs ana kitaabkaygan way oo nuskadaydan filaya ayaa khada u jira markii baan baraarug markaan laabmay un baan arkay ansalaa meeshii aan arkay xagga kamcadna waxa laga yaaba dee ninkii aan malamii soo marini inaanu garan waxaan leeyahy waa tan cilmigii maanta iska ballaadhay ilaahayna nicmo badan inoogu nicmeeyey oo inuu intii hore aada ugaba sahlanya walow qabashadiisa ay intii hore ka yar tahay bal marka waxaan leeyahay qorooyinkan dee hore u aragnay imaka suwarteeda iyo waxeedu waxay ka wada buuxaan antareedada gees kalena waxaa jirta buxuud yar muhima oo marka la eego dibi ahaan iyo mukhtabaraad iyadoo lagu sameeyey waxyaalahay kaba koobantayo umuuro ama xadiidkan oo laga egay bal jaanibka icjaazka cilmiga buxuud sidaasoo mutawafirin ay jirtaa jaamicat ulimaan iyo keyrkeedba oo markaad alkama ku dhufataanba soo baxaysa bal waxaan leeyahay iyadana xagga marka la eego baxsi ahaan waxa ay tahay waxay kaba kooban tahay bal mukhtabaraad iyo waxyaalo la geliyey wixii bal kaba soo baxay iyo suwarteed iyo wixii aad bay u sahlantahay u mutawafir tahay ciddii aan bal matalan marka hore tasawurayn suuradeedu e bal halkaa ha u laabanto khaasatan baxdigaa xagga marka la eego qiimaheedoo dibi ahaaneed bal inagoon icjaazkan ee xadiidka kuma sugan eegin iyo inuu jaanibkani dibi nabawiya yahayna bal waxyaalihii ay bacdu adibaai اlmuslimiin oo iyagu bal waxaan baxsiyey ay iyaguna arkeenna waynunkeba helaysaan bal taasna hala yar eegaan le baabu fadiilaة اlaswadi min alkabaasi wuxuu u baabaysan yahay bayaani fadiilati aswadi ka madow ee min alkabaasi midhahan geed cadayga kaba mid ah fadiiladiisa ama dee nooca kale midhihiisa inuu ka mudan yahay weeye maha fadli diineed iyo taas oo kale ee waa xagga jawdada iyo fiicnida uu bal matalan kiisaa dee hagaag u bislaaday weeye madow uu markaas leeyahay kabaasna kolley walow albariirna ay yidhaahaan geedkan geed cadayga ama araagka midhihiisa weeye khaasatan marka uu bislaado ayaa kabas laba yidhaahaa bay yidhaaheen waa siduu asmaciya kuba tago barhkooda way cagsiyaanoo markaa kale magac kale oo mardi iyo waxbay usoo naqliyaane markani mala waa inta horeenu hagaagba uba bislaana way yidhaaheene se imaka kabaaskan dariir magacaasna waa la yidhaha midhahoo dhan bal markaa magacyo kale kutubta luqada iyo dee axaadiisihii halkan ugu suganna way jiraane waa geedkan araagga ama geed cadayga dee midhihiisa taasba wey haddaba kiisa madow waana kamala hagaagu bislaaday midabkaa yeeshay jawdadiisa iyo fiicnidiisa iyo nooca kale kaba fiican yahay taasuba imika fadiilada aan kuba xambaarayna uuna way u tarjamay si xadiidkee xadaثnي abu الظاhر qال أخbarana cabdاللahi بن وهb عan yuنuسa عan iبn شhهاab عan abي سلمة بn cabdالرحمن عan jaaبir بn cabdاللahi qاala أnahu qaala wuxuu uhi jaabir ibna cabdillaahi kunaa waxaanu ahayn maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa bimari dahraani meesha maru dahraan la yidhaaho oo meel dee horena kitaabka waan ugu soo maray kollay maka kama dheero ilaa marxalo in ku dhow bay maru dahraan ay uba jirtaa halkaas baanu rasuulka ilaahay maciisa aan la joogno annagoo la soconaanu meeshaa kuba sugnayn walxaal naxnu anagu najnii aan guranayno alkabaasa waa samar alaraak bukhaari baa baabka waxaa dhacay laakiin nusqooyinkiisu isku wada mid maahee intuu deeba dhigtay alaswad min alkabasan ayaa waxaa dhacay khaasatan waa riwaayada abudar waana riwaayadu xaafid horreysiiyo wa huwa waraqu laraaki waa caleenta araagga walow dee ruwaadda qaarkood samarularaak marka halkaa waraqularaag matiga bukhaari nusqooyinka dee waa ruwaadda qaarkood riwaayadooda waana riwaayada fatxi laba socoto oo kale iyo tala socoto kolley ma odhanayo waatuu isagu dee ictimaadsado walow aan tii lala madbaceeye ahayn marka taasoo kale waraq de waxay ku tiriya culimadu inaanay dee si luqada lagu yaqaanay ahayn arrintu sawaabku uu yahay samarularaak in la yidhaha sida nusooyinkiisa qaar ba dhacday bal waa xadiidkana bukhaari waa la wadaagsaday muslime balse iyadoo sanadka ninka ugu horeeye sheekha muslima abudaahir mooyaane oo isaguna saciid ibnu cufayr uu halkaa ahaa mooye inta kale waa isla mid waa isla sanad walow bukhaari ziyaada aan sheegi doono la dheer yahay wuxu uhi haddaba halkaas waxaan guranaynay alkabaasa kabaaskaasaan guranaynay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi calaykum korkiina waxaa macnaa laazimtaan gurataan bilaswadi minhu ka madow ee kabaaska ka mida waa midhaha macnaa mid kastaa guranina kuwa de au midab kale le weli mala hagaagu bislaan kaa ka madow malaa kii hagaagu bislaaday kaas gurta oo kaasaa laazima ayuu yihi calaykum bilaswadi aswadi minhu bukhaari baa waxaa halkan kuma sugnayd iyadoo xadiidku aan leenahay waa sanad keliya fainahu aydabu aydabuna macnaa adyabu weeye waa adigu kelimadii oo la qalbiyey unse jadaba iyo jabada taas weeye fainahu aydabu isagaa wanaag badan kaasaa ka kale ka fiican waana fadiilada halka tan kuba xambaarayno macnaa adyab weeye bukhaari baa xadiidkay la socotay marfuuca ah laakiin waa tan muslim waana isla dariiqe aana intani kuba sugnayn bal waa siyaadada saxiixa bukhaari inoogu sugan qaala wuxuu yihi jaabir baa yihi faqulnaa waxaanu yihi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow kaanaka waxaabad moodaa od moodaa racayta inaad raacday alghanama ari oo inaad ari raaci jirtay baa lagu moodaa dee dadka adhiga raaco had iyo goor meelaha ama caday u ka baxa iyo meelihii dee adhigaba ay geyn jireen say u daaqaan ba ay ahayd dhirtaa hargeli jiray midhaheeda kala yaqaanay taas waa dee isagu ruuxi had iyo goor meelaha joogaya de midhaha keeda fiican iyo ka kale iyo ama dhirtaa waa kala yaqaanaa haddaba waxaad moodeysaaba ku moodaa xagga saad u sifaynayso inaad adhi raacday qaala wuxuu nacam ha waa raacay adhi wahal min nebiyin miyuu jiraa nebi ilaa waqad racaaha inuu raacay mooye sifaanta waa linafyi macnaa ma jiro nebi ah nebi kastoo ilaahay soo dirayba waa soo maray taas oo adhi waa soo raacay oo bal markaa waa raacay bu ihi rasuulka ilaahay abgadii kale iga horeeyeena iyaguna way raaceen aw naxو hada min اlqowl ama qowlkan wax ku dhow ayuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh xadiidka arrinkii uu inooguba baabaysnaa alkabaasoo dee aan soo fasirnay waa kaa sheekuna halkan soo naqlinaya huwa nadiiju min sabr اaraak bu ihi nadiij waa ka bisil ee midhaha geedka araag kaba mid ah kaas baa inkabaas uu yahay bariirna waa magac malaa caam ahaan iyadoo midhihiisa caam yeelaya walow barhkood ay isu cagsiyaane kaasba weeye dee iyadoo xaggan jawdadii iyo jaanibkaas way kuba sugantao de waa midhahooda kolley maraxishan ay marayaan way kala mudan yihiin dee bal midhaha dhiraha kala duwan kala baxayaano way kala mudnaanayaan kala fiicnaanayaan kala macaanaanayaano waa taas fadiiladu imika halkan waxaanu sheekhu halkan kaba soo naqlinayaa dee in hanam iyo adhiga ricaayadiisu fadliga ay leedahay inay mudan tahay horeynu kitaabulimaan uguba soo maray asakiinatu marka fii ahli lhanam waa dadka adhiga dhaqda xasiloonida iyo deganaanta iyo tawaaduc iyagu kuba sugan yahay wlfakru wاlkhuyalaau fii ahli اlibil waa dadka iyagu geela dhaqda isla weyni iyo fan iyo kibir iyo taasna qoladaasuu kuba sugan yahayoo markaa adhiga dadkaas ayaynu hore uguba soo marnay waa nooc madxina bay ahayd marka wuxuu leeyahay xikmadda kuba sugan ambiyadii inay jaanibkaas soo wada mareen oo ay adhi soo wada raaceen waxa weeye iyagii bay u ahayd tadriib xagga marka la eego tawaaduca iyo waxa weeyaan shafaqada iyo naxariista adhigii waa se geeliya maaha waa waxaa daciifka ah tamarta daran u baahan mal matalan haddii la kaxaynaya iyo haddii xayawaanaadka xataa kuwa yaryarna waa kaa iskama celinaye laga dhowraya iyo dee umuurahaasba shafaqo iyo raxmo dadka had iyo goor dhaqdaana waa dadka haddee dadka geela iyo waxyaalaha kalaba dhaqdaaba ay yaraystaano iyagu waa dadka maskano iyo tawaaduc iyo waxyaalaha u hela haddaba iyagii waxay ku tababarmayaan oo ku soo layliyamayaan xaggii tawaaducii naxariistii iyo shafaqadii iyo bal taas taasna markaa waxay keenaysaa iyagii markay dee jaanibka ricaayadoodii noocaas ahaydba inay marka dambe ku gaadhaan ummaddan dhan ee loo dirayo ricaayadeeda dhaq ilaalinteeda u naseexaynteeda u shafaqo dee unaxariistooda iyo maamulkeeda iyo dee maamul fiican taas bal waxa weeyaan laguma maamulo taas bay dee dariiq uba ahayd bo xikmadda kuba sugani taa weeye baabu fadiilati alkhalli wata'adumi bih wuxuu u baabaysan yahay bal khalka fadiiladiisi waana cibaaradii iyo tacbiirkii imaamka ama imaam nawowi waa khalko dee waaba rasuulka ilaahay baaba xadiidka inoo soo socda kuba ammaanay isagu jaanibku kuba fasirayana waa noocaas walow qolooyin kale si kale ay u dhigeen haddaba khalka fadiiladiisa iyo in wax lagu idaamto ta'adum ujeeddadu waa dee kimisi iyo waxyaalahaas engegan ee adagba uu yahay si dee wax idaam uu noqonayo idaam kolley wa inoo soo socdaaye wax kasta oo waxyaalaha ama khubsigi iyo waxyaalahaas dee lagu noqdo lagu cuno oo ruuxii u sahlaya cunitaankiisii ama shay maayic ah ha noqdo sida dee subagii iyo zaydkii iyo balcaanihii iyo malabkii iyo waxyaalahaas oo dhami idaam bay noqdaan ama shay jaamido laakiin isagii lagu cuni karo ha noqdo oo dee inta badan culimadu tahiribkii iyo waxyaalaha caynkaasana dee idaam bay kaba dhigaan maraqa isagiina waa idaam waxyaalahaas baa idaam lagu magacaaba haddaba khalkuna dee ruuxii kale wax kala haynba wuxuu u noqonayaa wuxuu ku cuni karo u qoyin kara bal matalan shaygii oo idaam ah haddaba bal taas buu baabkeedii yahay xadaثnي cبdاللahi بن cبدالرحمن الdarimiy qال أخbarana yaحyى بن xasاn qال أخbarana سulayman بن بlal عan هiشhاm بن curwata عan أbيه عan caiشhaةa an النabiya slى الlه عليه وsلم qاal dadku waa dad aynu hore soo wada aragnay yaحyى بن xasan الtinisina kolley waa nin dee ثiqo ah oo atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa ama ugu dambeeye kamid oo kitaabkaba inooguba horeeyey oo hore aynu usoo marnay caisha waxay tidhi qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh nicma aludumu aw ilidaamu waa shaki min araawi un in nicma aludumu uu yidhi iyo in nicma alidaamu inuu yidhi waa shaki un kolley idaamku waa mufrad oo waa maa yu'tadamu bihi way wax kastoo dee wax lagu qoysto oo ama lagu cuni karo dee khubsigi iyo waxyaalaha engegan baa idaam lagu magacaaba udum marka la yidhaahee daasha aan daminana jamac buu noqonayaa sida dee kitaabba kutub looguba jamciyo taas oo kale ihaabba uhub laguba jamciyo isaguna waa taas kol kol udmina way timaadaaye laakiin haddii daalka la reebo isagiina waxay ka dhigaan shay mufrada inuu noqonayo takfiif kamay dhigin uun kii jamcaha ugama dhigaan be haddaba nicma aludumu macnaa idaam iyo wax wax lagu idaamto ka ugu mudanee uba fiicani alkhallu khalka weeye ama nicma waxa fiicnaadee alidaamu idaam wlmaqsuusu bilmadxi alkhal oo dee waxaa kan ammaanta lagu khaas yeelayaa loola jeedaana waaba khalkiio macnaa wax idaam laga dhigto waxaaba u mudan u fiican waa xaaladii markaa u sahlanaydee si ay noo soo socoto asbaabbu xadiidkani lahaabe dee waa khalki macnaa khalku waa waxa lagu idaamto ruux halkii idaamka waa u gelaya wixii dee bal matalan adkaayasa khubsigi iyo taasna waa waxa lagu cuni karo oo dee bal matalan fiican weeye saa rasuulka ilaahay kaba cabiray وxadث xadiidka baabka waan siga raacin doonaa axaadiista markaasaan kalaamka imaamka kuba soo laami doonaa وxadaثnaahu muسى بن qrayشh بn ناaفiعi التmimiي qال xadaثna yaحyى بن صاlح الوxaadiي qال xadaثna سulayman بن بlاl بhda الإsناad وqاl نicma الأdm وlam yashuka isagu ma shakiyin oo سulayman iبn بlاl markii hore yaحyى بن xasan baa ka wariyo riwaayadiisa shaki bay lahayd ninkan kale oo isnayn hore usoo maray oo nin dee fuqahadii asxaaba ra'yina kaba mid ahaa oo nin hiqa walow xaafid cibaaradiisu ay intaa kaba hooseyso dee culimo kala duwan baa tawsiiqiya laakiin wax ka yar sheegay baa jirto kolleyna waa jaanibka ra'yi una maha jaanib kaleba yaxya ibnu saalix alwuxaadi ayaa imikana sulaymaan kaba warinaya haddaba riwaayadiisa maxaa ku sugnaa nicma aludumu manaanu shakin ama muslim ibnu quraysh ibn naafic ni tamiimiya waa nin muslim un kitaabkiisa kuba sugan waana nin aad u dambeeyey oo dee muslim ba malaha in yarunbuba kaba geeri horeeyey laba boqol iyo labayo kontonkii hijrada ayuu dhinto xaafid ibnu xajarna qolada koob iyo tobnaad ee ruwaadu kaba dhiga kuwa koob iyo tobnaadna istilaaxiisa waa atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kuwii ugu waaweynaa maahayo waa kuwoodii dhexe oo kuwaasay noqotaa de waa ninkaa waktigu dhintayba waa nin kitaabkan muslim noogaba sugan oo maqbuulkaba cabiray kole dee riwaayaad sidaasa kuma laho dee badanin taas weeye waqaala nicma ludum walam yashuka xadiidka caaisha halkaasuu kuba dhamaaday xadiid jaabir ayaa isaguna bal ah marka xadiidka jaabir baan qeybta hore ayaan yar gaadhaynaa si aan isagu in yar sharaxa kusoo laabano markaasaan riwaayadiisa ama duruqdiisa kalena dhamayn doona haddii ala idhaah xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana أbو cawاnةa عan abi bشri عan abi سfyaan عan jaaبir بn cabd اللahi أن النabiya slى الlه عalيه وasلم sأla أhlah الأdma bal xadiidku waa inoo socon doonaayo xagga ruwaadda horta waa dadkii aynu soo arki jirnay abu سfyaan na waa nin inagu soo noqnoqda jaabirna wax ka wariya dhowaana magaciisoo dhamina iyadoon hore usoo maray wuu inoo imanaya abu cawaana de wadax ibnu cabdillahi اlyashkuri iyo yaxya ibnu yaxya tamimiyina waa ragga a'imadana ahaa kitaabkana kuba badan de aad imaamnimadiisu hawsii muuqatay yaxya ibnu yaxya ma abu bishrin kolley nin baa isjirtay aynu kitaabka marar kala duwan soo maray oo la yidhaaho jacfar ibnu abi waxshiya kunyadiisan buu aad mashhuur ugu yahay de magaciisana waa loo yaqaanaa jacfar ibnu iyaas de jacfar ibnu abi waxshiya abu bishrin bal waa ninkan kuma fasiranayno abu bishrin kolley saaxibu alkowkab ilwahaaj oo waa markaasi sheekh maxamed amiin wuxuu abu bishrigan kaba dhigay nin kaleo isna abu bishrin kunyada laba yidhaaho oo bayaan ibnu bishrin waa laba noo isku dabaqaa labaduba atbaacu me taabiciintii raggii ugu yaryaraa waa la laba noo siqa a weeye oo bayaan ibnu bishrin ilaxmasi isagana kitaabka hore inugu soo araragnay laakiin kunyadaanu aad ugu mashhuurahayn oo abu bishrin kunyadiisu tahay ba taasu kuma fasiray kolley waa xasba ra'yina ta daahirkii waa abu jacfar in iye in markaa abu de maalan yahay in jacfar ibn abi waxshiye bal kaasna waa ixtimaal kolleyna waxay u yar baahantay in la dabdiyo khaasatan koodeeba abu sufyaan uu u sheekh yahay ama abu cawaano uba sheekha waa waxyaalaha lagu kala saari kara umuura caynkaasa ee bal tan horreysiiyey waa inuu yahay jacfar ibnu abi waxshiya sheekhaasna kitaabkiisa waxaa kuba sugan inuu yahay bayaan ibnu bishrin waana isla dabaqo labadaba abu bishri waa la yidhaha walow xagga kunyada ay ku kala mashhuursan yihiin wuxuu yihi jaabir ibnu cabdillaahi ana nabiya salى اllahu alayh wasalama sa'alahu wuxuu weydiiyey ahlahu ehelkiisii ehelkiisii buu weydiiyey macnaa gurigiisii buu yimi jaabirna waa la socday waxaa loo soo dhigay aqraas ama dee khubsigoodii ceeshkoodii wax kaba mida oo dee cuntadiisii uu maalintaa cuni laaba waqtigaa qadadii ama dee waxa markaasaa uu ehelkii yidhi wax dee lagu qooyo ama idaam u noqda ayuu dalbay u weydiiyey faqaaluu waxay yidhaaheen maa cindanaa agtayada kuma sugnaa ilaa khallun khal mooyaane wax kaloon hayno dee idaam ma jiro zayd lama hayo dee wax kalena lama hayo caniyo malabto adugu wax markaas waa khalun waxa yaala fadacaa wuxuu dalbay bihi biixdaarihi in isagii la keenuu dalbay fajacala wuxuu bilaabay rasuulkii ilaahay gudogalay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yaakulu inuu cunayo khubsigii bihi ay bilkhalli khalkii uu kuba cunayo wayaquulu uu leeyahay nicma udumu alkhallo nicma aludumu alkhallo dee nicmana waa kelimatu madxina waa ammaanayaayo udum waxaaba u fiican ama dee wanaagsanba khalkii waa khalkii buu ammaanaya rasuulka ilah u leeyahy waana idaam horta waana dee ka uu ammaanuu leeyahy waa mudan iyo qiimo ziyaada ayaabuu leeyahay xadaثnii yacquub bn ibrahim adawraqiy qala xadaثna ismaaعiil yعni bna culayata can اlmusanى bn said ibni saciidi waa albصri aلdabci isaguna waa nin iqoo saadisa qala xadaثanii dalxaة bnu naafici waa abu sufyaankii marka dhoweyd aan soo haynay أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخذ رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بيdي رasuulka ilaahay baa gacanta iqabtay ذاta يوم maalin ilىa mنزل xagga manaa gurigiisuu kusoo maray uu yeedhay intay wada socdeen baabu dee iyagoo wada socdu gacanta sii hayeyba oo markaas ilaa xaggii gurigiisiina waxa weeye wuu iilaba kacay waxaana sheekhu halkan leeya waxaa kuba sugan jawaasu akhdi linsaani biyadi saaxibihi fii tamaashihima inta ay socdaan dee inay bannaan tahay inuu axadku saaxibkiisan dee ama rafiiqiisan gacantiisa hayo rasuulka ilaahay baa xaggii guriga ula kacay faakhraja wuu soo saarayo ilayhi kale faacilkii halkan nooma yaallo ficilkiina dee malaa nusqooyinka musame ayuu u binaysan yahay waxaan iska qadaraynaa faacilkii un baan qadaraynaa oo macnaa khaadimkii ayaa soo saaray weeye usushiisan baa kuba sugan iyadoon majhuul loo binayn haddii majhuul loo bineeyo dee waabide faakhraja wuu soo saaray khaadimkii ilayhi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markii uu dalbay dee waxa qada ama wax la cuno filaqan waa jamcu filqatin waa sida ka kisratin oo kisratin kisr iyo filqatin filaq waana isla wasan waana isla macno waa gobollo ama in qursi aqraas baa laga cabiri doonaa marka dambaba waa adigu xabado kimis ah ama khubsigoodii ayuu usoo saaro min khubsin waa qidcado iyo gobollo min khubsin faqaala wuxuu yihi maa min d udumin wax idaami miyaanu jirin oo wax dee lagu qooyo o lagu cuni karaa miyaanu jirin faqaaluu waxay idhaha laa may ma jiro gurigii rasuulka ilaahay weeye wax idaama ilaa shay-un shay wax yar uun mooye weliba waa tan oo min khallin khal ah qaala wuxuu yihi faina alkhalla nicma udumu khalku waaba kaa udumka u fiicanba weeye kaana isagiibu ku cunay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh jaabirna waa la cunay sida inoo dambaysabo kii bay ku wada cuneen qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi famaa ziltu kamaa zuulin uxibu inaan jeclay alkhalla waa si uu xalay inas lahaa anas ibnu malik famaa ziltu uxibu dubaa markuu arkay rasuulka ilaah jeclo ammaanaya ayuu jeclaaday kamaa zuulin inaan jeclahay alkhalla mundu waqti laga bilaabo samictuhaa waa dee madxadani hadalkan iyo cibaaradan aan maqlay min nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam wa qaala alxatu alxana wuxuu yihi maa ziltu uxibu اlkhalla kamaan zuulin inaan jecelahay khal mundu samictuha min jaabirin walaa haddii dee raawiga ka dambeeye ka kuxige kuxiga ay hadalkaa yidhahaana xadiidku musalsal baabu noqon lahaa ku tasalsulay cibaaradaasoo de waa imika de waa laba dabaqo baan markaas ayna waa jaabir iyo dee taabiciga uune hadduu sii socdo wuxuu ahaa laba xadiid musalsala oo ku tasalsulay cibaaradan ah maa ziltu uxibu bal xadiidku waa inoo sii socon doonaa dariiqan dariiq ka yar dheer baa jire kan un baan raacinaya horta xdثna نصر بن علي الجهضمي qال xdثnي أbي qال xdثna المصنى بن سعيد عن ضلحة بن نافع qال xdثna جابر بن عبداللahi أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أخذa بيده jaabir buu gacantiisa qabtay ilىa mنزلi waa xaggii gurigiisaanu ulaba kacay markii horena gurigiisuu kusoo maro u yeedhay waa bimili xadiidi ibni culayata xadiidkan imankan kaba soo baxdee ibnu culaya uu ka warinayay musana bna saciid ayaa dee calina uu kaba wariyey oo waa kii oo kale un ilaa qowlihi ilaa qowlkiisa laga soo gaadhayo fanicma aludumu alkhallu walam yadkur muu sheegin isagu maa bacdahu oo ah hadalkii jaabir famaa ziltu uxibu iyo intii ka dambeysay intaa riwaayadan dee nasr ibnu cali aabihii kaba warinayo mu iyada kumay sugnayn ee intii marfuuc ahayd ayaa inooguba sugnayd un xadiidka ama ama riwaayadan dambe bal xadiidka kolley udumiyo wuxuu yahay waa taan soo maraye waxa uu sheekhu leeyahay waxa inooguba suganba horta istixbaab اlxadiidi calى اlakli taaniisa lilaakiliin oo rasuulku ilaahay isagoo cunaya oo idaamkii ama khalkii ku cunaya khubsigii loo keenay ayuu xadiidkan lahaa nicma aludumu alkhallu nicma aludumu alkhallu taas buu sheekhu kaba qaadanayaayo cuntadii iyadoo laba cunayo ama akliga korkiisa dadkan aakiliinta iyadoo dee taanis ahaan iyo bal ama isaalata malal iyo taas in laba sheekeeyo oo laba hadlo taas istixbaabkeeda xagga xadiidka dee inta kale aad bay daahir uba tahay in khadaabi iyo qaadiciyaad iyo waxay kaba dhigeen xadiidku inuu faa'iideynayo iyadoo arinku uu yahay un ammaan rasuulka ilaahay ammaanayo ruuxu inuu ku gaabsado waxyaalihii ma'aakisha ahaa dee intii kolba uu helayo wixii duunaba uu ku gaabsado intaa kuba qanco naftiina laga hor joogsado can malaadi اlأdcima waayo khalki dee idaamyadii la yaqaaneeye taas ma aha ama malaha dee markaa kuwii lamid ma aha waa shay aad marka la eego malaha marka wax kale la waayo un ruuxii idaam u noqonayo wax wixii iskagaba dhaadhaciyo u qoyo u noqonaya oo marka wuxuu leeyahay macnuhu waxay iyagu say imaamyadaasi wataan khalkii idaam kaba dhigta iyo wixii lamid ee dee kharajkiisu yar yaheen qiimo sidaasa lahaynee had iyo goorna la helayo oo waxyaalihii dee marka la eego melaadulamcima dee hadoondoonin oo kuwa ha isku hawlin oo ha iskuba shuqlinina diin ahaanna ruux hadduu taas isku shuqliyo waabay fasahaadin jirkiisina waxaa dhici karta tanawac jaanibkaasi inay xanuuno uba keento laakiin sheekhu wuxuu leeyahay nawowi hadalkii waa imaamyadaase may arinku maaha kaase waxa weeye rasuulka ilaahay khalkii buu ammaanaya waana cibaaradan dee hadalka si ugaba fahmay jaabir iyo ay kaba fahmeen weeye raawigii xadiidku siduu kaba fahmay o aliqtisaar fi lmadcam in dee waxyaalaha adduunkaa lagu gaasoomo qawaacidda keliya adilo kala kaba qaadinaa buu leeyahay laakiin xadiidka ta kuba sugan raawigina uu kaba fahmay waa ammaan uu ammaanayo khalkan iyo inuu idaam yahay weliba idaam faadil oo jayida yahay waana siu tarjamadii inooguba sugnaa bal wuxuu leeyahy xadiidku taas buu inoo faa'iideynaya taas bay ta ama umuuraha kaley sheegeen ee meelo kale ayaan kaba qaadanaynaa kolley intaasunba de umuuraha kale waa shay waadixa bal xadiidkuna dariiqii inooguba dambeeye waa kan وxdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna يزيد بن هاrون qال أخبرnا حجاaج بن أbي زينب qال xdثnي أbو سفيان ضلحة بن نافع qال سمعت جابر بن عبداللahi qال كنت جالسا bal xadيidka سندkiisa inta kale waa dadkan garanayne xجاaج بن أbي زaynب baa inoogu sugan koley mسلمna xadيiثkan unbuu kuba leeyahay n xafnu xajarna saduqu yukhdibu kaba cabire lakiin aimo kala duwan ba walow ibnu maciin iyo ay xoogayeen ama uu tawsiiqiyo way daciifiyaane kolley ninkan shanigiisu xadiidku waa xadiidkan mutaabacada ah waana xadiidka raggaa waaweyn ee hore siqaadkaasa abubishrin iyo dee ay warinayeen iyo qolooyinkan kale ay kaba wariyeen isa musana bnu saciid iyo raggaa siqaadkaa ay kaba wariyeen bal maalan ay wariyeenba weeye xadiidka jaabir marka waa nin bal haddii la daciifiyo dacfigiisu uu ictibaar usoo bado macnaa waxa weeye markay noqoto keligii hadduu wax warinayo xadiidkaana cid kale la wadaagsanayn maaha dadkii xadiidkooda uu xooga lahaa ama kitaabkan oo kale dee uu usuushiisa kaba mid ahaa maaha laakiin markay mutaabaca iyo shaahid noqoto waa u suubanayaayo ictibaar buu yeelanayayo xadiis cid kale oo ka xoog badani warinaysay isaguna waa sii xoogeynayaayo waa waxyaalaha dee lagaba wariyaa dariiqaas weeyaanoo wuxuu u suubanayaa lmutaabacaati washawaahido ama waa daciif dacfigiisu aanu aad u adkayn oo uu ictibaar gelayo ninkan baan leenahay amaane xadiidkan wuxuu kitaabka kuba leeyahay qaala jaabir ba wuxuu yihi samictu jaabir bn cabdillahi qaala kuntu jaalisan waxaan aha mid fadhiyo fii daari gurigaygaan fadhiyey famara bii waxa isoo maray rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa isoo maray faashaara ilaya gacantuu ii taagay oo dee uu ishaaro kaali buu yihi macnaan tacaala way waa markuu gurigiisa kusoo maray faqumtu ilayhi ee umuu soo gelina uu gacan haadiyey oo kaalay buu yihi faqumtu waan kacay ilayhi xaggiisii baan u kacay faakhada biyadii gacantaydii buu qabtay xadiidkii horeba intaasi way nooguba sugnayd fandalaqnaa waanu tagnay xataa ataa ilaa uu yimi rasuulkii ilaahay oon soo gaadhnay bacda xujari nisaa'ihi waa haweenkiisa xujradahoodii ama aqaladoodii barhkood ama dee mid kaba mid ah xujradeedii uu soo gaadhay uu yimi fadakala uu galay waayo rasuulka ilaahay de waa gurigiisii uu galay uma adina lii wuu ii idmay oo isagu intii dabaduu ku sugayey qoyskiibaa jooga uu ii idmay inaan soo galo fadakaltu waan galayoo alxijaaba xijaabkii baan calayha iyada korkeed ama haweeneydii uba soo galay halkan macnaa waxa weeyaan dee waa aqalkii waa soo galay kolley aqaladoodna waa yaryaraayeena sheekhu wuxuu kuba fasiraya dakaltu lxijaaba ila lmowdic aladi fiihi lmar'a walaysa fiiha anahu ra'aa basharataha ama basharataha macnaa meeshii dee ay haweeneedu ku sugnayd wuu soo galayba laakiin xadiidka kuma sugna inuu arkay oo dee waxa weeyaan xataa dumarkii rasuulka ilaahay dee laysu ka ama lasna kasaa'ir الnisa ilahay baaba sidaa qur'aanka kuba yihi waana taasoo haddii dee loo hadlayo min waraai xijaabba waxay ahayd meeshu inuu soo galo dee waxaa ixtimaal leh haddii ay qabla اxijaab ahayd daahirkuna waa saas inay may bacd اxijaab ahayd baa daahire lakin hadday qabla اxijaab ahaydna ishkaal maba jiro haddii kalena kuma sugno xadiidka inuu arkay iyadii e waxa ixtimaalku uu yahay inuu bal masalan dee meel kale oo dee aqalkii kamida oo dee wax kaloo ay isku xijaabtaa uu jiray inay fadhiisatay waayo uu soo galay unbaa inooguma sugan haweenaydii baan arkay taas inoogumaba sugna say dee ka cabiraan qaadiciyaad iyo ama imaam nawine saasuu liye dee saaxibulmufhim iyo macanaa waxa ay tahay un waa bacda istidaaratiha fi jihati minha ixtijaabiha bishayin duunahu way kollay waxbaa jiray isku asturtay hadalkani kuma sugna inuu arkay iyadii lakiin inuu soo gala aj baabki ama aqalkiibaa inooguma sugan iyo xujradii faqaala rasuulki ilaahi wuxuu yihi hal min khadaa'in wax khadi ima jiraan alghadaana ma yukalu niصfa nahaar baa laba yidhaahaa ama gelinka hore wixii la cuno waxa khada'a ma jiraan oo ma haysaan faqaala waxay idhaha nacam ha fautiya waxaa rasuulka ilaahay loo keeno loola yimi bihalaaثati aqrisatin waa aqriso waa saddex qursi qursi waa dee waa gobolo waa intii khubsiga ahayd oo xabado saddex oo khubsiya ayaa loo keenay fawdicna waxaa la dhigay calaa nebiyin waa lafdiga inoo yaala walow dee qaadiciyaad iyo kooda ka horeeye calaa batiyin ay ahayde macnaa shay yar oo murtafica la duldhigay oo taas lafdiganna in markaan eegno kolley khaasatan usushii mashaariqada iyo qolooyinkii dhinaca bari waasan dee imaam nawine raximah اllahu tacaala uu horeysiinayo waxa ay tahay un oo markay iyadoo dee lafdigiisii nebi oo kale xataa dee markay nebigaba sheegayeen ishtiqaaqiisa walow hamzana ay halkaa gasho xataa qurada barhkood dee ay aqriyeen hamzada ay aqriyeen oo iyadna macno labaad xagga ishtiqaaqeedu yeelanayo oo waxa weeye haddii bal matalan waa idhaahan waxa laga soo qaatay min annabwa nabwana waa manaa min alirtifaac o dee martabadooda sarreysa ayaa magacan looguma magacaabay marka imika halkani waxa ay tahay oo ususha inteedii badnayd kuba sugan ay kuba fasireen waa shay murtafico ama maa-ida ama dee wax ka samaysan un waxyaalaha kuuska laamahoodii nakhiisha ahayd oo miis yaroo kale ah laakiin aan weyneyn oo wixii lasoo duldhigay weeye bal taas waa lagu fasiray qadciyaad isagu ruwaadda intooda badan wuxuu kaba soo naqliyaa halkan iyadoo la yidhaaho calaa batiyin oo ba ay u horeyso ta shadadna ay ku xigto iyo iyadna shadadna ay kuba xigto albatuna waa dee kisaun mora oo suuf ba yidhaahno waa adigu maro uun ama laga sameeyey gaameelada geela ama suufkan idaha iyo waxyaalaha lagaba sameeyo macnaa mindiil oo kale waa tuwaal oo kale wax saasa oo cuntadii baa dee dhulkii lama dhigahayn weel kalena ma jirine waana waxaan engegane maradaas baa inta loo dhigay oo ayaa dee markaa iyagiibaa aqraastii lasoo duldhigay bal markaa batiyen ruwaadda qaarkoodna halkan ama culimada qaarkoodna halkan tan waxay kuba dabdiyeen calaa buniyin oo buniyinna uu dabaq yahay buniyin oo badii la damiyo nuunna ay tahay ya-shadana ay ka dambayso macnaa dabaq ee inta badanna dabaqyadooda malaalaamaha nakhiishu ay feerfeeleen iyo waxaasay kaba samaysan jireene iyadna waa dabaqo sheekuna wuxuu kaba s qaala alqaadi lkinaaniyu hada huwa sawq haddii aanan garan weye qaala alqaadi lkinan markii hore waxaan uqaatay qaadiciyaad maan eegin tarjamadiisa maan irin de waa yaxsubi iyo taas mooye reer kinaana inuu abtirsirin meel kuba gelayo laakiin markaan kitaabkiisu laabmay sharaxiisii naftiisii aan u laabmay isaga naftiisa yihi qaala alqaadi lkinaaniyu isagii baale qaadi mufhim iyona waxaa way saaxibkoodna qaala lkinaaniyu un bay ku gaabsadeen markaa kolley ma ahana abu cali sadafina ma aha bal waa ninkaasoo isagu raajax yeelaya inuu sawaabku yihaa in la idhaha buniyin bal waxaan leenahay haddii nebiyin la yidhahna macnaa waa shay yar murtaficaho waxyaalaha dee ayaa la duldhigay haddii batiyin la yidhahna waa maro ama kisa dee ay cuntadii dhulka lagaba xigsiiyey batina kaas buu lahaa man kana da batin fahada bati laa darafu ahaaba musayif de markaa muqayidun mushati oo markaa batigu waa dee marada ama dee taas oo kale in haddii buniyin la yidhahna waa dabaqune bal muhimku waxa weeyaan markii aqraastii la keenay ayay wax la duldhigay waana waxaa engegan dhulkii baa laga xigsiiyey si ay uguba cunaan rasuulka ilahi muxuu ihi muxuu dee sameeyey waaba kane faakhada uu qaaday rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam qursan qursi uu qeybiyey waa saddex xabadood fawadachu bayna yadayh isagaa hortiisuu dhigay waakhada qursan aakhara qursi kalena uu qaado fawadachu bayna yadayi anu i hor dhigay uma akhada haalia kii saddexaad waana hadda wax aqraastoodu way yaryarayd waa intii isaga loo dhigay kifaayadiisunba ahayd uma akhada haalia kii saddexaad buu qaadayo fakasarahu waa jebiyey bihnayn laba ayuu ka dhigay oo laba u kala gooyey fajacala wuxuu dhigay ama yeelay nisfahu barhkii bayna yaday hortiisii wa nisfahu bayna yaday kiina uu qaybiyo intuu kala gooyey oo ama kala jebiyey sandee waa waxaa engegane ayuu ina uu jaabir hor dhigay ina kiisiibuu kuba daray uma qaala wuxuu yihi hal min udumin qaaluu la dadkii baa yidhi joogay bal matalan hadday haweeneydi oo kale yahayn oo baab ixtiraamun waxa jamaca loogama cabire ilaa shay-un shay un mooye oo min khalin wax khala uun in yaroo khala mooye wax kala ma hayno qaala haatuhu keena fanicma aludumu huwa waana xadiidkaan soo sharaxnay laftiga inoo soo kordhayna ee bal waa kaasee culimadu kuba dabdiyeen kolley shaarin qoriinkiina sharaxaysana si fiican buu uga dabdiye bal wuxuu leeyahy markaa xadiidka intiisii hore waan soo aragniyey ammaantan u sugan khalki iyo inuu idaam yahay idaamna waxaan idhi wax kastoo maa yu'tadamu bihi ama wax maa'ica ha noqdo wixii dhex gelaya ama wax kaloo lagu cuni karo waayo xadiis baa kuba yimi iyadoo khubsi rasuulka ilaahay hor yaallo xabado timira intuu dul dhigay u hi haadihi idaamu haadih oo tanna waa lagu cuni karaayo tani tan bay idaam u tahay oo macnaa saa daraaddeed bay hilibka oo kale iyo isagoona de isagiiba idaam ay kaba dhigi karaan oo de walow ay masale ay tahay hadduu ruuxu dhaarta u yidhaaho la akulu idaaman oo uu hilib cuno maxaa xukumku noqonaya dhaartii miyaa xinsi lagu yeelanaya mise taas oo aimada qaarkood dee way ku qalaybsan intooda badan ay ka dhigaan kole di isna idaam uu noqonayo in xisi dhaareed jiro kuwana aanay suuradan ay kaba saaraan kole du wuxuu waxaa jaamidka wixii aan dhex gelahaynen qoynahayn uu yahay ay kaba saaraan be bal idaamku waa ka xadiidka ta inooguma sugana buu yihi istixbaab muwasaati alxaadiriina cala aطacaam kii cuntada balyimi oo kale muwaasaadkooda rasuulka ilaahay kama u badsan waa kan waa qaybiye qayb cadligu kuma dhufto oonay u kala badnayn waa muwaasaadkii in marxaanu leeyahay in dee bal waa khubsigiiy w haddii de wixii aan la wada cunayne wax loo qaybinaya ay tahay iyadoo laisu ekeysiinayo in dee hortoodii la dhigo sana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiid uu yeelayba taasna way nooguma sugan taha baabu ibaaxati akli sawmi toonta cunitaankeeda banaanada ay banaantahy o ruuxu hadduu toon cuno inay xaraan maaha horta hadda kolley masalada iyo umuurihii ku tacaluqsanaa kitaab usalaad baynu kusoo marray kitaab ulmasaajid baynu kuba soo marray in intan kaba badanna xataa axaadiid kale aynu kuba soo aragne laakiin maanta ee umuuro aynaan hore usoo marino way noogaba imanaysaaye bal waa ibaaxadeedii iyo wa annahu yembagii inay u habboon tahay niman ruuxa araada doonaya khidaabalkibaari dadka waaweyn inuu laba hadlo tarku waasan rasuulka ilaahayba yeelay uu ku yidhi anugu dee idinku cunaba fainii fainahu dee fainii unaaji man laa tunaaji saynu xadiid hore kuba soo marray taas iyada inooma dambayso kaasi wakada ma fii macnaahu waxaa la mida wixii toonta macnihiisa le ur leh sa basashii oo kale iyo fujrigiiyo waxyaalaha dee raa'ixa la urinayo laho la yar dhibsado iyadana taas bay tahay lakin de xaaraan ma aha ee se waxay waataa ninkii isagu meel dad isugu imanayaan imanaya sida masaajidii oo kale rasuulka ilaahay uu amray inaanu dee masaajidii soo xaadirin haddii bal matalan jamac kale meel ay joogaan uu tegayana dee waa iyagana dhowritaankooda oo si aan loo dhibsan ee laakiin sidiisa kale dee waa siduu kaba cabiro sheekhu xaaraam maahay waa shay xalaale axaadiidana horena waan usoo aragnay imakana kuwo kale ay noo soo socdo waa kuwan xdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر واللفظ لبن المثنى قال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة عن أبي أيوب الأنصاaري marka laba صحاaبa xadيiثka ku wada sugan جابر بن سمورة wuxuu ka warinaya أبو أيوب الأنصاaري خالد بن زيد قال wuxuu hi أبو أيوب كاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu ahaa إdا utiya بطعاaم cunto marka loo keeno akala minhu waxbuu kaba cuni jiray wabacaha waanu diri jiro bifadlihi waa intii dee baqiyadii iyo wixii uu reebee kaba hadhay markaan ilaya anuu iisoo diri jiray ma haddee guud ahaan taase saan wada ognay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii uu madiine u hijrooday intii guryihiisa iyo masjidka la dhisayey abu ayuub buu ku degay gurigiisuu joogay marka waa intii uu gurigiisa deganaa ayaa marka cuntada loo keeno ama abu ayuub ha soo sameeyo kolkol dee sidii sacd ibnu cubaadata iyo had iyo goor cuntay keeni jireen be cuntadaa marka uu wax ka cuno ayuu wixii soo hadhay ayuu usoo celin jiray oo usoo diri jiray abu ayuub abu ayuubna dee halkii rasuulka ilaahay taataabtuu kaba cunay ayuu isaguna isagoo barakaysanaya kaba cuni jiray way noo dambaysaa wainahu rasuulkii ilaahay bacaha waa diray ilaya aniga yowman maalin bifadlatin waa cunto hadhay oo lam yakul minha mala dad kale waxbay kaba cuneene dee markuu yihi halkuu rasuulkii ilaahay kaba cunay waxba kama cunin oo lam yakul minha anu waxba kaba cunin لأنa maxaan u cuni waaye لأnna فيiha waxaa cuntada kuba sugnaa suuman toon baa kuba sugnayd fasaأaltuhu waan weydiiyey oo rasuulka ilaahay baan weydiiyey o xaraamu huwa ma xaaraan baabaan idhi xaraamu huwa oo toontu in la cunaa ma xaaraan ba qaala wuxuu uhi laa may walaakinii akrahuhu anigu waan nacayaa min ajli riixi urtiisan daraaddeed oo urtan uu leeyahay khaasatan marka aan la karin ee uu qaydhin yahay dee ur buu leeyahay urtaa daraaddeed dee waana loo imanayey oo malaggiibaa u imanayey waxyibaa uba imanayay waana taa aynu soo marnay iyadoo san oo kale rasuulka ilaahay laguma yidhi oo markuu iska durkiyey saas bacd albuquul intuu ku arkay iskaba durkiyey kitaabu salaad baynu kuba soo marray inuu kii weydiiyey ku yihi kul fainii unaaji man laa tunaaji kitaabkeenay kuba sugnayd anigu waxaan la munaajoonayaa la faqayaa cid aan la munaajoonahayn waa malagii adigu iska cun waa ku banaantay qaala markaa wuxuu ihi abu ayub baa odhanaya fainii akrahu ma karihta aniguna haddaba waa nacaya de waa rasuulka ilahi saa ku day waxbaad uguba nacday ana waa nacaya xadiidka weli waa inoo socda laakiin de markuu rasuulkii ilaahay muxuu ihi la waana halkan uu leeyahay baabu ibaaxati akli sum in la cuno inay banaan tahay oo xaaraam aha buu yihi markaa shay xalaala weeye waana wax laguma ijmaacsan yahay laakiin ciddii ama masaajida tegaysay ama jamac kale oon masjid ahaynba tegayay oo kale ama san de waxa weeyaan ama san uu sheeku kaba cabirayo khaatib lkibaarba ayay dee karaaha u tahay cunitaankiisu ama de haddaanu iska bislayn oonu de isagoo bisil cunin markaa iyadoo raayaxadii way kaba tegeysahay saa uu sheekhu inoo sheegayna waxaa la mida toonta wax kasta oo de iyadna raa'ixa yeelanaysa lamid weeye وxadثna محamed بن mسنى qال xadثna yaحya بن سacيid عan شhuعbaةa في hada الإsناadi oo شhuعba aya xadiidkan markii horena محamed بن jacفar baa kaba warinaya de maanta waa qaطaan baa ka warinaya xadiidkii شhuعba isnaadkuna waa kan aynu soo mare lakiin cibaaradan في hada الإsنaadi waa taa marar horena waynu soo aragnay in badanna b hada الإsنaadi fidu waa bmacnaa b oo isnaadkaas buu ku wariyey weeyaano isnaadkaas de waa intii shucbo ka dambeysay un shucba iyo wixii ka dambeeyey waxadaثanii xajaaج بnu shaaciri وaxmed بnu saciid بn skrin wاlafdu minhuma qariib lafdiga labadoodan xaggooda ka ahaay xadiidka ku warinaya waa isku dhow yahay qaala waxay yidhahdeen xadaثna abu nuعmaani qaala xadaثna haaبit fii riwaayaةi xajaaji ibn يزيid abu زaydi الأxwal qaala xadaثna caasim بn cabdالlahi بn الxاriث can aflaxa mawlى abi أyuba عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بل xagga سندka kلey أفلحan أبو أيوب mowlihiisa ahaa waa nin taaبici oo weyn oo مkخdرamintii kamid oo wktiga rasuulka ilaahay de nin roob buu ahaa bal waa caynu tbri meeshii la odranayey waa rasuulka ilaahayba wax saasa ma mootanayn markii sabigaa la keenay caynu tmri laga soo qafaashay oo isaga iyo de waxa weeyaan aslamkii mowlaha cumar ahaa iyo dad saas ahayd malaa waxa weeyaan ayuu sabyigeeda kaba mid ahaa markii dambe saddex iyo lixankii hijrada xare ayaa laguba dilay waana nin iqa oo saas oo kaleo de waa kan aflaxayn waana mkhadram baan leenahay casm اأxwal iyada horeynu bal matalan taas ninkan kale haabit ibnu yaziid abu zaydin alaxwal nin atbaacu taabiciintii waye waana nin hiqa nusqooyinka muslimna barhkooda waxaa dhacay halkaa abu zaydin akhu zaydine laakiin waa barhkood dee waa khada un ama waa tasxiifune ninkan kuyadiisaa la yidhah waana nin hiqaa abu nucmaanna waa ninkii caarim imaamkii lo ama dee ninkii badnaa ee caarim laba odhanayo weeye taas bal iyadoo sanadkuna yar dheeriye xajaaj ibnu shaacir baan in yar waa dee ninkaa inagu badan ilaa muqadimadii inala soo socday xajaaj ibnu yuusuf baa la yidhaahaa bal waxaan qiso kutubta siirada ama mee taraajimta kuba sugan oo isaga ku tacalluqsan oo inoo tilmaamaysa sawirkoodii ay adkaa ay markaa mashaqada iyo shadafa alcayshiyo iyagoo cilmiga dalbaya ay u adkeysanayeen iyagoon hamigooda uu ahaa cilmiga xifdigiisa iyo dalabkiisa adduunye iyo cunto iyo waxyaalaha kale waana waxay maqaamkaa sare kuba gaadheen qisada ayaan bal in yar taabanaya kolley malaa dee waxba imaka jaanibkaasaa kaba mudane waxaa dee sir calaam dubala iyo keyrkii bay kuba sugan tahay xajaaj ibnu shaacir waxa ay soo naqleen hooyadii ayaa wuxuu doonayay nin isbacaaweyn ooguma jiro in hore usoo rino shabaabat ibnu sawaar la yidhaho hiqa ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyeyna markaa madaa'in magaaladii la odhanaya degan asalkiisu waa khuraasaan halkaasaa loogu xereynayay oo dee cilmiga halkaasuu fadhiyey oo loo tegi jiro dadkii dolabada uguba tegi jireen ayuu doonay inuu tago hooyadii ayaa waxay u dubtay de waa boqol xabadood oo khubsi ayay u dubtay jiraab bay ugu riday kii buu qaatay wuxuu u tegey madaayin buu ugu tegey wuxuu yidhi markaas waa boqol xabadood maalintiibu xabad la soo baxaayo wax kaluu ku qoystayo khubsigeed ma jirta waa kaa eegegey dejlo webiguu la dul tagaa isagoo ku cunaa xabadaasuu dee afar iyo labaatankii saacadood ku kaaftoomaya maalintii kaleu isna xabad cunaya markii boqolkii boqol ushana waa jooga intaasna axaadiis buu kaba qoranaya laga yaaba de inuu axaadiisi mi-aat ama bal laga yaaba ko inay way fara badnaayeen maalin kasta hadduu wax yeedhinayo oo uu joogayba dee hadduu labaatan xadiia soddon xadiid yeedhiyo kumayeel baaba intaga ama laba kun bay dhaafiyo markii xabadii ugu dambaysa una ayuu ka dhaqaaqay oo sheekh macnaa bal waa kan sabirkoodii iyo waxaan qalbigoodina oo wuxuu la saafi noqday xifdiga ugu dha ugu sahlanaaday bal cilmigaa maqaamka ay kaba gaadheen oo boqolkaa cisho cid kale u tegay iyo wax kaluu doonayo taasi may jirin hamigiisu cilmigan iyo xifdigiisa iyo dalabkiisu ayo xabadaas buu la tagaa biyahaas dajla iyadoo ku cunaa waa xabad ingegtay mar horeba dabadeed intaasuu ku kaaftoomaya waqtiga waqtigiisiibuu ku gaadhayaa isagoo intaasna majliskii jooga oo cilmigii dee meesha lagu hayay markii boqolkii ay dhammaadeen ayuu dee wax kaleu kusii joogaa ma jirto meel kale wax ka helaya ma jirto dee ma fadhihi kare ayuu socday isagoo laakiin dee xadli fiican ba shabaaba markaa ka wariyay oo kaba tegay waa xajaaj ibnu shaacirkan hayno kolley tarjamadiisa siyarkiiyo waaba ka heli kartaan qisada wuxuu yihi markaa abu ayub اlansari ama ab ana nabiya salى اllahu alيه waslm nazla calayhi nebigii ayaa isaga ku degay waa maalintii waqtigii hijiradii fanazla الnabiyu salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu degay fi sufli aqalka xaggiisii hoose wa abu ayuba abu ayubna wuxuu degay fi lculwi kolley labadaba xarafka dhexe uu reeban yahay xagga sare ayuu degay oo macnaa aqalkiisa ayaa wuxuu lahaa dee malaa xujro hoose iyo xujro kaloo ka sarreysa aqal weynba ma aha rasuulkii ilaahay baa isagoo eegaya dadkan u imanaya soo siyaaranaya iyo taasoo kale ayuu ayuu xaggii hoose degay isaguna wuxuu degay xaggii saruu degay qaala wuxuu yihi faintabaha abu ayuba de waa abu ayub buu abu aflax kaba warinaya uu soo toosay leylatan habeen faqaala wuxuu yihi namshi ma waxaan soconaynaa fوqa rأسi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm isagii ehelkiisaa meeshii degan ma rasuulka ilaahay korkiisii ayaynu dul soconaynaa oo intaasoo de aqaladoodii de hadday markaa ahaayeen wax kaloo lagu samaynayay ma jirada markay qoryo dhigaan ciiddii baa la duldhigaya uno kii kalena saasay ahayd ba waa intaasay wax kusoo daataan ma adig ba waa ixtiraaman lirasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ma rasuulkii ilaahay ayaa hoosteedna hurdo aan dushiisa soconaynaa habeenkii ay kacan fatanaxaw way ka durkeen intii badana dhinac bay isugu urureen oo meel koona isleeyiin malaa rasuulka ilaahay ma hurdo ayay habeenkii u durkeen fatanaxaw fabaatuu waxay bariyeen oy habeenkii ku bariyeen fii jaanibin waa dhinac aqalkii kaba mida meel gudo ama aqalkii kaba mida oo isleeyiin malaa rasuulka ilaahay kama sarreysa halkani oo ama kuma toosna ayay habeenkii u hoydeen uma qaala linabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu arrintaa u sheegay waa markii waagu baryey wuxuu ka dalbay xagga sare rasuulka ilaahay inuu u guuro faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi asuflu arfaqu xagga hoosaa noo fudayd badan noo sahlan oo dee dadka marka la eego noo imanaya iyo dee umuurahayna rasuulka ilahi hadiyo goor waa loo imanaya waa baxaya waa gelaya isaguna kolley markaa kaasaa noo sahlan oo noo fudud gurigiisana wuxuu joogay ilaa intii gurigiisa lagaba dhisayo masjidkan lagaba dhisayo kole dhowr bilood way qaadatay faqaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abu ayub laa caro anugu kama kor noqonayo saqiifatan saqiifo iyo meel saqafo wayo anta taxtaha saqiifaada hoosteeda ku sugantay anugu dusha marna ugama baxayo markaa maxay noqotay fataxawala الnabiyu salى الlahu alay waslm markuu isagu taa yidhi dee laba mid weeye inuu rasuulka ilahi halkaa kuma adkaysto uu markaa gurigiiba ka guuro abu ayubu meel kala tago gurigiisi kaba baxo iyo dee inuu yeelo markaas labadii de markaa teebaa sahlan waa isagoo rasuulka ilaahi yeelo fataxawala الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa wareegay fi lculwi xaggii sare uu wareegay wa abu ayuba fi sufl abu ayub iyo qoyskiisna xaggii hoose fakaana wuxua yasnacu mid sameeya للنabiyi nebiga wuxuu u sameynayey salى الlahu عalيه waslm dacaaman cunto oo isagaa cuntadii dee marti loo ahayo u sameynayey faidaa jia marka lala yimaado oo bihi طacaamkii ilahi ilaa abi ayuba ujeedadu rasuulka ilaahay markuu wax ka cuno muu dhammaynahayne waa u soo celinayey taas oo waxbuu reebayey halkana sheekhu culimada wuxuu kaba soo naqlinaya qaadiciyaad iyo iyaguna say kaba soo naqliyeen ruuxii wax cunayey ama wax cabayey hadda wuxuuba wax yar yaho cid uga dambeynaysaa jirin waa taa aynu soo maray khaasatan wixii la cunayey in saxfi aan saxankii aan waxba lagaba tegin lacqigii waa taa aynu soo maray iyo saltigii baynu soo maray laakiin markay sidan oo kale tahay inuu wax reebo oo uu baqiyo u reebo dee cidda kaba dambaysa bal weliba wuxuu leeyahy gaar ahaan dee rasuulka ilahi isaga fadiladiisi waa la barakaysanaya lakin wuxuu leeyahy haddii dee cuntadiiba ay yartoo dadka ka dambeeya ay wixii iyaguba ubaahan yihin ama ruuxii martida ahaaba waa arrin ay culimadu ay halkan yidhaaheen ruuxi waa marti gaar ahaan haddii dadka caadadooda ay tahay inay markay marti u timaado wixii jiray ay isaga u wada keenaan iyaguna ay sugaan un waxa uu soo reebayay hadday taa caadadu ay tahay ruuxii martidaha inuu wixii dhameeyo maaha waa inuu dadkii dee iyagii wuxu reebo oo in badan oo dadka kamida saa sameeya buu hi bal dee kolleyna in badan selafkii baana istixbaabka iyo jaanibkaa kaba soo naqlinayay xadiidkan baana asal u ah ama hadalka ama dee arrintaa ay selafkaas laynoogaba soo naqliya ama culimadu ay yidhaaheen faida jia bihi ilayhi bihi waa biacaam ilahi ilaa abi ayuub oo marka ujeedadu rasuulka ilaahay wax kaba cunee loo soo celiyo ayuu sa'ala weydiinayey can mawdica asaabic halkii rasuulka ilaahay dee kolle waxa laga yaaba dad kaleba inay laba cuneen rasuulka ilahay halkuu kaba cunay waa tabarug ahaan iyo barakaysi ayuu weydiinayey fayatatabacu marka wuxuu raacraacayay oo uu kaba cunayey isagu abu ayuub mawdica asaabici rasuulka ilaahay halkii farihiisii dee uu ta markaa wax ka cunay fasanaca lahu abu ayub ba wuxuu u sameeyey rasuulka ilaahay dacaama cunto fiihi thuumun tooni ay kuba sugan tahay falamaa rudda ilayhi markii loo soo celiyey ee baqiyadii dee sii kolley intii hadhay loo soo celiyey ayuu sa'ala weydiiyey can mawdica asaabici nabiyi salى اllahu alayه wasalam farir rasuulka ilaahay meeshiisii siuu isaguna ugaba cuno faqiila lahu waxaa laguba yidhi lam yaakul ma cunin fafazica uu argagaxay arrinkii uu naxay uu argagaxay wasaciida ilaahi rasuulka ilaahay buu u fuulay oo halkii sare uguba tegey maxaanay leeyihin fazaciisani dee wuxuu kaba baqday inay meesha arrini timi keentay rasuulka ilahi inuu cuntadiisala daayo waayo ma waxya saasi ay yimaadeen markaasaa u argagaxay oo rasuulka ilaahay buu u tegey faqaala wuxuu yihi xaraamun huwa ma xaraam ba dee soomkana waa ku ogaaya ma xaraam ba faqaala nabiyu salى اllahu alayه wasalam la walakinii akrahu maye anigu waa nacaya qaala wuxuu yihi markaa abu ayub fainii akrahu ma takrahu aniguna waa nacaya waxaad nacayso aw ma karihta ama fainii akrahu ma karihta waxaa adiguna aada nacday aniguna waa nacaya bal kole xadiidka macnihiisu daahir weeye waxyaalihii barhkood inooguba sugnaana taas arrinkan abu ayub sameeyeyna dee bal waxa ay tahay un waa maxabadii uu rasuulka ilaahay uba lahaa tan dambe iyo arrinkaa hore ijlaalki iyo ixtiraamkiiyo si tacdiimka ay rasuulka ilaahay weyneynayaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaana uu sheekhu leey wa fiihi ijlaalu ahli اlfadli wاlmubaalagati fi اladabi macahum adigu waxay nooguba sugan kolley manqabo weyn oo rasuulka ilaahay doorashada uu doortuu kuba degi waa fadiilo inuu rasuulka ilahay isaga gurigiisa ku degi waa manqabo iyo ammaan weyn san uula dhaqmo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo muwaafaqadan wixii uu rasuulka ilaahay nacayey xataa isagoona xaaraam kaba hayn umuurahaas oo dhami waa manaaqib iyo fadaa'il uu leeyahay saxaabigan jaliilka radia allahu tacala canhu ardaahu baabu ikraami dayfi wa fadli isaarihi wuxuu u baabaysan yahay dayfkii iyo martidii in la karaameeyo kolle kitaabulimaanna umuuraha waynu kuba soo maray sax axsanta qaala wuxuu yihi oo raawigi baa odranaya wakaana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi waxaa yu'taa mid loo yimaado macnaa waxyi baa u imanayay malag baa uga imanaya saasuu waxyaalahan urtale uu diidayey waana sidaa xadiidka hore aan kuba soo marnay aan sheegayno kitaabka kuba sugnaa kul fainii unaaji man laa tunaaji waa loo imanayado maha dadkaa u imanaye waa malagii baa u imanaya samu dee raaixadan wixii raa'ixa leh waa saa uu lahaaba cid aanad la faqayn ama la munaajoonayn baan anigu la munaajoonaya waxyigii baa u imanaya malagii baa u imanaya saasuu u diidayey wixii adigu raaixo kariha leh saasuu u diidaya saasaanu toontii uba cunin baabu ikraami dayfi wa fadli isaarih dayfkii la karaameeyo taa kitaabulimaan iyo waan kuba soo maray iyo isaga iisaarkiisa in bacnaa ruuxu baahidiisii uu isagu baahnaa ruuxan la mudiifkee wax marti gelinaya uu ka horreysiiyo baahidii waxa weeyaan dayfka iyo bal matalan ikraamkiisii oo haddii wixiiba aanu wada deeqahayn isagii bal matalan uu kuba khaas yeelo fadliga ay taasi leedahay ama isaarkaas xadaثnي زhayr بن xرb qاaل xadaثna جrير بن cabdالحamid عan fضayl بn غaزوان عan أbي xaزm الأشhتaعي عan أbي هurayرaةa qاaل أنhu qاal jaءa rajuل nin baa yimi ilىa rasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم faqaala wuxuu yihi inii majhuud waan rafaadsanahay macnaa aصاabnي الjahd mashaqo iyo xaajayo aad bu u baahnaa waan gaajaysa waan gaajaysa waan rafaadsanahay buu yihi faarsla uu diray rasuulki ilaahay salawaat الlahi وaسalaaم عalيه ilىa bacdi nisaa'ihi dumarkiisii barhkood macnaha haweeney dumarkiisii kaa miduu cid u diro faqaalat waxay tihi macnaha bal in wax laga helo dee waxay gurigii uu ku sugan yahay ninkani cuno waxay tihi haweeneydii waladii ilaah baan ku dhaartay bacadaka kusoo diray bilxaqi xaal a tahay mid ku dheehan xaqe maa cindii agtayda maan ilaa maun waa gurigii rasuulka ilaahi baa laga biyo mooye wax kaloon hayaa ma jirto wax ninkaa la siiya ma hayo uma arsala ilaa ukhraa mid kalau diray oo dumarkiisii kamiduu cid u diray faqaalat iyaduna mila dalik hadalkaasoo kale tihi xataa qulna ilaa ay yidhaaheen kulluhuna mila dalik manaa bal waa dumarkii rasuulki ilaahay oo dee bal matalan waqti sagaal baaba cismadiisa ku wada kulmay bal matalan adigu waa dumarkii dee inay wada joogeen iyo inaanay dee markaas weli aanay wada joogina kole abu hurayra xadiidka warinayo isaguna intooda badan waktigaa way joogeen waxaa laga yaabaa un dee wuxuu ka hor islaamay ama imaatinkiisu kasoo horreeyey waxaan garanaynaa un maymuna bint alxaarisi weeyo waktigaas dee cumrat lqada o isagu markaa cumrat lqada iyadna ahayd isagu laakiin waa ka yar horreeyey in yar lakiin intii kale waa wada joogeen bal matalan markaa walow zaynab bint khuseyma ay koley dhimataa laga yaabaa waktigadan waxa ay ahayd dhammaantoodba waxay yidhaaheen gurigii rasuulka ilah waxba ma hayno biyo mooye wax kale ma hayno la wladii bacataka bilxaqi maa cindi ilaa ma mid kastaaba sidaasay tihi faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh man yudiifu yaa marti gelinaya haadaa ninkan alleylata habeenkan caawa ah raximahu اllahu allah u naxariistay waa ducaynu u ducaynaya ciddii marti gelisa waayo u ducay ninkan marti gelinaya allahuna oo ilaahay uba naxariista faqaama rajulu nin baa kacay min alansaari waxay noo soo socotaa abu dalxa inuu yahay faqaala wuxuu uhi ana yaa rasuula اllahi anaa marti gelinaya rasuulkii ilaahayow faindalaqa bihi ninkii baa la tegey ninkii buu u kaxeeyey ilaa raxlihi gurigiisii araxluna waa shaksiga gurigiisa iyo manzilkiisa un wuxuu doonaha kaba samaysan kaas baa raxli la yidhaahaa dee bal matalan haddaba xaggii raxligiisi iyo xaggii gurigiisii oo dee waa manzilu min xajarin aw madarin aw shacarin aw bar waa gurigii ayuu ula kacay faqaala limra'ati haweenaydiisii buu ku yidhi hal cindaki shayun wax cunto ah oo ninkan aan siino agtaada ma ku sugan yahay qaalat waxay tihi laa may ilaa qutu sibyaani waa intii carruurteedii yaryarayd wax yaroo ku filan quudkooda mooyaane wax kaloo agteeda ku sugani ma jirto oo gurigii wax kale may oolba qaala wuxuu yihi markaa ninkii facalli liihim waxaad ku sasartaa iyaga bishayin wax macnaa dee inta hore wuxuun ku maaweeli ilaa ay ka seexanayaan malaa dee gaajo adag oo ay la seexan weydaay la seexan waayaanna may hayn faidaa dakala marka uu soo galo dayfuna ninka martideeniya faadfii bakti asiraaja laabada bakti wa arihi waxaad tustaa anaa naakulu macnaa dee soo fadhiiso oo gacantii bay soo gelgelinayeen aqalkiina waa madow lamama arko markaa wuxuu qaadanaya dee inaan lala inaan lala cunayo inaan la cunayno faida ahwa macnaa waa idaa amaala yadahu wey oo marka uu fidiyo gacantiisa weelkii liyaakula si uu cuno faqumii ila siraaji xataa tudfiyi oo macnaa markaa hore dee markuu soo galaba baktii maaha laakiin kolley waa tan bay ahayd waa waxyaalihii usii sheegayo dee horta ha fadhiiso cuntadina waa lasoo dhigaya marka uu fadhiistee uu bilaabo inuu cuno markaas bay ahayd waktigan baktiinto way ka dambeysay marka hore gelitaankiisi markaa uu gacantiisa ku fidiyo weelkii si uu u cuno faqumi kacila siraaji xataa tudfiihi ilaad ka baktiinayso wuxuu sidaa u yeelaya cuntadii may badnaynba haddii dee intay isagii siiyaan ay ag fadhiisaan ama aqalkiina ma weynaba e oo aanay laba cunina ninkii dee waaba xushoon lahaayo markuu isagoon dee hagaag ugaba dhergin ama wax siaasa kaba qaadan buu iska dayn lahaa ama isagii baaban cuneen markaasaa wuxuu isaga yidhi laambadii baktii si aan u arag gacantiina dee markaa way soo gelgelinayaan oo way la gelinayaan weelkii wuxuu arkaya iyagoo ag fadhiyo dhici karto dee markaas taasna waxay keenaysaa inuu xaajadiisii kaba qaato xataa tudfiyi qaale wuxu uhi faqacaduu way fadhiiseen waa kala dayf way fadhiyaan waxay ka dhigayaan inay la cunayaan isagii ma oga taas aqalkii waa madow yahay isagii markaa cuntadii hagaag buu u cunay falama asbaxa markuu waa berisay ninkii mudiifka ahaa ee ansaareed ayuu gada calى الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisiiba kuba ka lahay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu عalayh qad cajiba allahu ilaahay wuxuu la yaabay min saniicikumaa samayn waa wixii aad samayseen bibayfikumaa ninkii martidiina aad ku samayseen allilato sande aad yeesheen ee samayseen ee waa ka naftoodiibay iyo caruurtoodii wixii oo dhan bay kaba horreysiiyeen isagii isagii baa wuxuu khaas yeelay iyagoo dee baahidan kalama jirto ilaahay subxaana watacaala arrinkaa waa laba yaabay waana dee sifa sifaadka ilaahay kaa mida kayfiyadeed dee ti ibnu aadam wixii lagu yaqaaniya cajabkii asal ahaan maba aha ama siday tahay iyada xaqiiqadeeda taa ilaah baa subxaana watacaala taas og weeye oo marka laega xaqiiqa ahaan sifadan dee ilaahun baanu uga bandhigaynaaye lakiin rasuulka ilaahay baa idlaaqay inaguna waan iska idlaaqayna un xadaثna abu kurayb بn mحamed بn العلاء qال xadaثna وkiع عan fضyل بn غزوان عan أbي xاzim عan أbي هurayrata أna رajuلا min الأnصاar nin anصاara ayaa baata bihi ضayfu ruux martiya ayaa soo martiyey oo dee gurigiisii kuba beryey waana kaa rasuulka ilaahay xaggiisu kasoo kaxeeyey falam yakun cindahu agtiisa ma ayn ilaa quutu isaga quudkiisiiy waquutu sibyaani caruurtiisa waxay cunayeen mooye wax kaloo yaalay may jirin habeenkaa guriga faqaala limra'ati haweenaydiisii buu ku yidhi nawimi seexi asibyata caruurta seexi waadfi'i baktiya siraaja waa marka uu soo galeed cuntadana usoo dhigto waqaribi usoo dhowee lidayfi martida maa cindaki agtaada wixii kuba sugnaadee sii baanu kuba cunay qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinayey waa saxaabigii fanaزlat hadihi اaayaةu aayaddan baa soo degtay wayusiruuna calىa anfusihim walow kana bihim khasaasa qoyskan bay kuba soo degtay oo dee naftoodii bay iyagii dadkaa kale kaba horreysina xataa iyagoo baahan gaaja ay uba hayso ayay isaarka laba yimaadeen bal dariiqa baa u dambeeya xadiidkan hore duruqdiisii o xadiis dheer inoo bilaabni doono وxadثnah abو qrayb qال xadثna بن fضyl عan abيه عan abي xاazimi عan abي هurayrata oo iبن fضayl waa mحamed iبن fضayl baa warinaya maanta aabihii fضayl iبن غaزwan waa kaa marka horeba inooguba sugnaa عan abي xاazimi waa de waxa weeyaan waa abu hurayra ninkii kaba warinaye maaha salawat بن dinaar waa slman عan abي هurayrata qaaل jaءa rajul ilى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm liyudifahu si uu martigeliyo falam yakun cindahu maa yudiif wuxuu ku martigeliyey rasuulka ilaahay ma hayn oo agtiisa kumay sugnayn faqaala wuxuu uhi alaa rajulu yudiifu hada manaa ma jira yaa martigelinayaba ninkan oo raximah llahu ilaahay u naxariisanaya macnaa waa u ducaynaya ruuxa isaga ruuxan martigeliye ama ninkan martigeliye faqama rajulu min alanصaari yuqaalu lahu abu طalxata faاndalaqa bihi ilaa raxlih wasaaqa اxadiiثa xadiidkii buu kaxeeyey waa markii hore waxaan soo aragnay oo wakiic baa fudayl ibnu khaswaan ka warinayey dariiqii ka horreeyeyna jariir ibnu cabdilxamiid baa fudayl ibnu khaswaan ka wariyey imaka inankiisii baa kaba warinaya haddaba isagu wuxuu kaxeeyey marka la eega matigii xadiidka weeyaane binaxwi xadiidi jariirin jariir xadiidkiisii riwaayadiisaan kaba soo baxnay oo baabku inooguma bilaabmay wax laba mid ah wadakara fiihi waanu sheegay nuzuulalaayatayna tii hore jariir kumay sugnayn aayadda nuzuulkeedu laakiin wakiic riwaayadiisay ku sugnayde isagu welibana uu sheegay aayadda soo degitaankeedii kamaa dakara wakiicun saa wakiicu sheegay bal xadiidka kolley waa inoo dhammaaday waana xadiid kolley dee aynu in badan maqalay oo ayn markaan in macnihiisuna inagaba qarsoonayne ta horta inooguma sugan rasuulka ilaahay guryihiisii oo dhan baa laga waayey biyo mooye wax kale waa guryo tacaduday midna xataa wax laa cunaa may ool haba yaraadeen taasi waxay inooguba suganuun rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo qoyskiisu xaaladii ay kuba sugnaayeen oo dee zuhdigaa adduunyo iyo adkaysigay u sabrayeen xaalada mashaqadan iyo diqal xaal iyo gaajada iyo waxyaalaha ay uba adkeysanayeen bal taasba wey arrinka kale iyada xadiidka inooguba sugan oo sheekhu halkan soo dhigtayna wuxuu leeyahay waxaa u habboon kabiir alqowm inuu dee balsan oo kale marti markay timaado horta isagu uu dee ku bilaabo nafti isagu isku horreysiiyo xagga ruuxan dayfka muwaasaadkiisa iyo u kaalmeyntiisa haddii bal markaa la waayo isagu waxaanay u suurto gelin markaasuu dalbi bal ciddii kale ee uu markaa waxu weydiin bal matalan ruuxan waxu tari karaysayba weeye arrinta kale iyadana inooguba sugan dee ikraamkii dayfku u baabay si ithaarka waa inooguba sugan yihiin ansaarigan iyo qoyskiisan ama haweenadiisii dee balmanqabo weyn iyo fadiilo weyn baaba inooguba sugano dee waa taa ilaahayba subxaana watacaala kuwa ammaanay xagga kale carruurtii inay seexiyeen habeenkaas ay qadiyeenna sheekhu wuxuu ku xambaarayaa inay carruurtu aanay dee in wax masalan gaajo ay la seexan kari waayaan aanay qabinoo kollay cunto meel taale carruur yari waaba iska xiisaynaysaa ama waa iska doonaysaabe laakiin akli iyo wax cunid iyo marka caynkaasa gaajo adigu haysay cunto inaanay jirin waayo wuxuu leeyahay haddii ay xaajo iyaga dhibi ay masalan jirto gaajaysan yihiin oo gaajadii dhibi ay ugaba imanayso idcaamka carruurta waa waajib arrinka kalena waa fadiilo iyo dee martigelintan ciddan kale la martigelinaya bal matalan xaalo idiraar haddaanay jirin bo dee sunay noqonaysaa marka iyaga diyaafadii ka horeynayo xaqan waajibka ayaa kaba horeynaya carruurta ayuu leeyahy haddii meeshii daruura ay jirto xaajo iyo gaa inay gaajaysnayn ay jirto isaguna imika waatan ilaahay kuba ammaanay qoyskan arrinkan ay la yimaadeen marka taasi waxay daliilu tahay buu leeyahy wax waajib ay ka tegeen ma jirto ixsaan bay la yimaadeen wax wanaagsan bay sameeyeen waajib ay ka tegeenna ma jirte haddii carruurtii ay gaajo iyada dhibaysa ay meeshii jirto dee waajib ay ka tegeen baa jiri layd buu leeyahay oo ammaantan may muteene bal waxay ku xambaarantuun dee waa kuwan seexdayba haddii gaajadu ay adag tahay may seexdeen arrinkaa dee seexashadan baaba taa arrinkan sheekhu tilmaamay ama sheegaysa bal markaa waxaan u leeyahay alisaar bidacaam iyo wixii lamida waa tan ilaahay qoomkan kuba ammaanay ama markay qurab tahay iyo wixii ruuxa ilaahay uga dhaweynayey iyada taas tanaafus baa meeshii jire laa isaara fi lqurab siday yidhaaheenba bal walow baabka axaadiis dhaadheer ay kusugantay lakin xadiidka hore waan dhamaynaya insha allahu tacaala xadaثna abubakr بn abi shaybata qaale xadaثna habaabt shabaabat bnu sawaarin shabaabat bnu sawaarin waa ninkii marka dhaweyd aanu lahayd madaa'in buu deganaa halkaasa dadkii dalabada cilmiga ahayd ay ugu tegayeen dadkii u tegay waxaa kamid ahaa xajaaj ibnu shaacir iyo dee kolley ragganba waa magaaladiisa asalkiisu waa reer khuraasaane halkaas baa ciddii ay lagula kulmay oo cilmiga lagaga soo qaatay qisadii iminkaan soo naqlinayay xajaajna halkuu ugu tegay madaa'in bay ahayd waana ninkaan lahay waa u tegey xadaثna sulayman بn الmgiirati can haabiti can cabdiلرaحman bn abi layla can اlmiqdaadi qaala wuxuu yihi miqdaad ibn اaswad aqbartu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa saaxibaani laba saaxiiboo lii ii sugnaaba ayaanu nimi madiinay usoo kaceen walxaal qad dahabat ay tagtay asmaacunaa maqaladayadii iyo wa absaarunaa aragyadayadii min aljahdi waa mashaqo iyo rafaad iyo gaajo ay laba tagtay macnaa la tagtaydu ay ku dhowaatay weeye inay tagto suu qurdubiba ku fasira xadiidka kitaabkiisan almufima wuxuu cibaaradiisa ahayd ay dacufat xataa qaarabat idahaaba way daciiftay maqalka iyagiibaa yaraaday mudday gaajaysnaayeen aragga iyagiibaa daciifo inay suulaan baabay kuma dhawaadeene markaa laakiin waa kuwan socda imanaya oo may wada suulin oo kamay wada tegine bal waa xaalad iyo jahdigu halkii kaba gaadhay halkuu de iyo mashaqadu gaadhsiisnaydun fajacalnaa waxaanu bilownay guda gallay nacridu inaan bandhigayno anfusanaa nafahayaga calaa asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii baanu u bandhigaynay bal si ay u martigeliyaan si ay wax uga helaan oo falaysa ma ahayn axadun axad minhum iyaga kaa mida yaqbaluna midna aqbala oo bal maalan xaajadayadii awdoo dee kolley waa taa aynu soo aragnay guryihii rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh biyo mooye wax kaleba in lagabala waayey khaasatan qabla alfutuuxaatna xaalada intooda badan waa say ahaydba oo waxaa dhici karta dee asxaabtii oo dhan naftoodii umay wada bandhigin inta ay naftooda u bandhigeen dad muqiliin oo wax alla waxay dee iyaga siiyaan aan haysan ayunbay ahaayeenba haddii kale xaajadoodan ogyihin wuxuuna ay hayaana iyada taas dee kamay adkaysteen oo may qadiyeenbe bal xaaladu taasay kuba xambaaraydu ma ku xambaarantay faatayna nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baanu u nimi fandalaqa bina wuxuu noola kacay ilaa ahlihi xaggii gurigiisii iyo ehelkiisii faidaa waaba halaaثatu acnuzin saddex riyaad oo guriga ku sugan faqaala nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ixtalibuu manaa maala oo haada labana ama dee caanahan oo dee waa neefafkan riyaa waxaa maala oo lista baynanaa dhexdeedna ujeedadu iyagoo keliya maaha reerkaba wixii dee ana u ahaano waa intane marka aad soo listaanba idinkuna wax ka cabba waa saddex dee dadkiina waa rasuulka ilaahayna qeybtiisii udhiga weeyaan oo intaasi ay naga dhaxayso intaas idinkuna wax ka caba ana wax igaba dhiga qaala wuxuu yihi markaas saxaabigii miqdaad fakuna waxaana naxtalibu kuwa acnustii ama riyihii saddexda ahaa maala fayashrabu uu cabayay kulu insaanin mid kastaba mina anaga naga midi nasiibahu intiisa wanarfacu waanu kor yeelaynay linabiyi udhigaynay weeye oo meel baanu udhigaynay linabiyi salى اllahu alayه wasalam nasiibahu qeybtiisii qaale wuxuu uhi fayaji-u min aleyli habeennimo malaa dee waa guri aan qoysku deganayn halkan uu dejiyey habeenkii buu imanayo fa yusalimu markaasuu salaamayey tasliiman salaam laa yuuqidu aan toosinayn naa'iman ruux hurda wayusmicu uu maqashiinayana alyaqdaan oo ujeeddadii dee markaa habeen ay tahay waana say adabtu tahay se culimmadu xadiidkana ay kaba qaateen oo ah hadduu yimaado uu ruuxu u yimaado dad barhkoodna ay hurdaan barhna ay soo jeedaan yaanu dhawaaqin oonu qaylin oo dadkan dee hurdo ayaa la dhowrayaaye macnaa intan kuwan soo jeedana si uu dee hadalkiisii ha maqashiiyo kuwan hurdana yaanu iscaajijine salaamtiisu salaam dee labadaa udhaxays dee dhawaaq sarena aan ahayn aan ahayna waxaanay kuwan soo jeedaana maqlin taas dhawaaqiisu haba noqdo waa sidaa rasuulka ilaahina yeeliyay salawaat ullahi wasalaamu calayh waana ruuxu hadee siuu hadduu meel yimaadada ay hurdaan dadna ay soo jeedaan adabtu ay tahay oo salaam mutawasida bayna alrafci waalmukhaafata si aan kan hurdaano u toosin aanay u iscaajin kii soo jeedayna uba maqlo saasuu yeelayay qaala wuxuu uhi uma ya'ti wuxuu imanayo u tegaya almasjida kolley saaxib almufhim ama qurdubi halkan wuxuu kuba fasiraa waa aqalkiisa meeshii uu nawaafisha kaga tukanayey maha masjidkii aqal taasuu kuma fasira isagu halkaasuu imanayo fa yusalli waa salaad sunaa ayuu tukanayay uma yaati markuu salaada tukado dabadeed buu imanayo uu imanaya sharaabahu waa intii dee ay u dhigeen markii caanihii saddex ariyaad la iskuma daray saddexooday wax kaba cabeen waa intii yarayde koobnaydee rasuulka ilaahay nasiibkiisa ahayd ayuu imanayo fa yashrabu u cabaya faataanii waxa ii yimi bu ihi miqdaad baa odranaya ashaydaanu shaydaan baa ii yimi daata leylatin maanaa ii waswaasiye wey waa dee wsiye shaydaan baa habeen ii yimo maha dee toos ba igu yima wixii uu ku waswaasiyey shaydaankii walxaal qad sharibtu aan cabay nasiibii nasiibkaygii aan cabay waa iska dee intana kumay filayn faqaala wuxuu yihi shaydaankii baa odhanaya buu leeyahay oo wixii naftiisa ay ugu sheekaysay muxamedun muxamed rasuulkuu sheegaya salawaat ullahi wasalaamu caleyh yaatil ansaareed nimanka ansaareedba ayuu u imanayaa u tegaya fa yutxifuunahu way sooriyeynayaanoo wayusiibu cindahum agtoodu wax ka helaya ama kaba asiibaya marka maa bihi isaga kuma sugno xaajatun baahi ilaa hadihi ljurcati waa intan yaree kooban ee la cabo weye jurcadu waa shurbadii intan wax baahi uu qabaa mama jirto naftii ba adigu ujeeddadu waa wixii isagii labadii kale waa iska seexdeen isagii waa soo jeeda naftiisiibaa de mala waa baahnaayo intiina waxba umay tarin san baa shaydaankii igu yidhi bu o kolle rasuulka ilaahay intan uma baahno ama ansaar buu wax kaba soo helaya uga tegayaayo de intan uma baahne intiibuu deeta doonay waa intii rasuulka ilaahay ay u dhigi jireen marka uu soo tukado uu cabi jiray intii baa muxuu ihi fa ataytuha fa sharibtuha intan imi ayaan iska cabayintee marka falama an wagalat markay gashay fii badni calooshayda ay gashay wagalana sheekuba halkan waxuu ku fasiraya dakala de laakiin de ficilkan de imaka wagala oo maalan kolley mudaariciisuna de waxa weeyaan yagilu buu noqonayaa kolley ismigiisa faacil waaqil ba yidhaha macnaa waa gelid un oo wagaltu agilu wuquulan wawagalan waa gelitaan shaygii laba galo waana ficil hulaasiya macnuhuna waxa weeye shay kasta oo shay dhexdiisa galaba waaqil way ka cabiraan luqada carbeed laakiin waxaa jirta haddii ficilkan rubaaci lagaba dhigo awqalo uu noqdo macnuhu isbedelaayo waa asayru shadiid waa socodka xoogga leh ama alimcaanu fiihi taas baa awqalo idhaha xadiid baa jira kolley sanadkiisuna ama duruqdiisa markaan eegna xadiid xasanaad albaniyana uu taxsiiniyo ina hada اdiina matiinun faawgil fiihi birifqin wey diintani xoog bay leedaho haddaad isku taagto walan yushada diin axadu ilaa qalabo sida xadiidkii kale saxiixaho haddaad dee isku taagto islaa kama qaalib noqo aduu wax kasta badso hadha uu kaa qaalib noqonayaaye faawqil fiihi macnaa waa sir fiihi wey dhexdiisa soco marka birifqin si debacsan oo ujeeddadu hay isku adkayne dee waa taas sadid waqaaribudii un weeye bal marka waxaan leynahay awqala ama aliqaal alisraacu fi sayr bay tahay ama alwuquul waa tan aan hayno waa gelid wax uu wax dhex galo un taas bay tahay marka wuxuu leeyahay markii sharbadii weeye waa intii caano ahayd ay calooshaydii gashay wacalimtu aan ogaaday annahu laysa ilayha sabiil haddii aanu weli cabin waa ka joogsan karila waa ka joogsan lahaaba oo way baaqi noqon lahayde lakiin kol haddii calooshii gashay ma yaa soo celin miyay jirta lama soo celin karayo aan ogaaday inaan iyada xaggeedii waa sharbadii ama jurcadii dariiq loo maro lagu soo celiye aanu jirin ayaa qaala wuxuu uhi nadamani shaydaanu haddaba murugaa ii timi shaydaankiibaa iga murugaysiiyey oo muxuu ihi faqaala way xakama saanta horniyo maxaad samaysay asharita ma waxaad cabtay sharaabu muxamedin muxamed salawaat ullahi wasalaamu caleyh sharaabkiisii fayaji-u wuu iman doonaa falaa yajidu markaa sharaabkii ama intii sharbadii ma helayo oo fayadcuu caleyka markaasuu ku habaari oo fatahliku markaasaad halkaa ku halaagsamiyo haddana arrinkan kale ee markii hore wasasadii hore intani kolley qayb ma laha isaguna waxyaalo kale kolley waa soo helay buu leeyahay iska cabo waa cabay markii uu cabay dabadeedna dee maanta weelkii waa maran yahay ayay arrintan kale iyo waswaasan kale ama murugadan kale uba timi hurdaba uma iman markaasaa wuxuu yihi fatadhabu dunyaka waakhirata waa si u lahaa adduunyadaadi aakhiradood halkaas dee markuu ku habaaro habaarkiisna ilaahay aqbalayo adduun iyo aakhiraba halkaasaad kuma seegiyo labaduba ay kaaga tegi wacalaya korkaygana waxayd bu ihi shamlatun waa maro idaa wadactoa waxla dee shamlada horeba aan usoo maro waa mar uun adigu ay huwan jireenuune idaa wadactu haddaan dhigo calaa qadamaya labadayda lugood waa maro yar bay ahayd oo haddaan labadaba xagga hoose ama xagga lugaa aan dee maalan ku qariyoon ku asturoon dhigo kharaja raasi madaxa may gaadhayn madaxaygii baa soo baxayay waidaa wadactuha shamlada haddaan dhigo calaa raasi madaxayga iyo qaarkayga sarena kharaja qadamaaya labadayda lugood may gaadhayn oo way soo baxayeen wajacala wuxuu ahaaday laa yaji-ni nawmu hurdadu mid aanay iimanayno hurdadii baa ii iman weyday waa murugadan wa ama saaxiibaya labadaydii saaxiib fanaama way iyagu iska seexdeen waxaan uu sameeyeyna ma oga walam yasnacaa may samayn maa sanactu waxaan sameeyey qaala wuxuu yihi fajaءa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi fasallama uu salaamay kama kaana yusalim waa tasliimtii labada salaamood udhexaysay uma ata masjida makaankii buu yimi masjidkii oo fasallaa waa tukaday uma ataa dee meel baa loo dhigi jiray oo waalbay ugu jireen ataa wuxuu yimi sharaabahu wixii uu cabayey waa intii yareeda caano ahayd fakashafa canhu daboolkiibuu kaba qaadayo falam yajid fiihi shay-an waxba kamuu helin farafaca ra'sa rasuulka ilaahay dee san uu markii hore lahaana meel uu tegeyna ma jirto cid wuxu keentaynama ma jirto intan baabay ahayd wixii usoo de bal markaa farafaca ra'sahu ila asamaa rasuulka ilaahay baa madaxiisii saro qaaday faqultu waa naftiisuu odhanaya waxaan idhi bu ihi oon is idhi alaana yadcuu calaya faariku imiku ihabaarayaayo khalaas markaasaan halaagsami de wuu soo jeedaa ka horda u iman weyde faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi allahuma ilaahayow acim quudi man adcamanii kii iquudiyey waasqi waraabi man asqaani kolley adcamanii asqaani dee maadi weeye ee laakiin macnuhu waa mudaaric oo waa duco uu ducaynayo allahuma ilaahayow acim waxaad quudisaa man adcamanii man yudcimunii weeye ka iquudiya dee ma ilaahw quudi oo adna waasqi waraabi man asqaani ay man yusqiini weeye ka iwaraabiyana ilaahw adiguna waraabi taasuu ducadaasu kuwa duceeyeysa dee cid mu habaarin waxyaalahan ciddii samayseen qaala wuxuu yihi markii taasi ay noqotay ayaa facamadtu waxaan u qastay ila shamlati maradii yaraydee dee aan wada gaadhayn jirhkiisa marka uu isidhaa huwo weeye fashadadtuha calaya iyadii baan isku adkeeyey waan guntadayba markaa dee waa si uu ducadan uba helo wa akhadtu waxaan qaatay ashafrata mididii fandalabtu waxaan u kacay ila lacnuzi eriyana maba lahayn isagoo wuxuu leeyihi bal ducada rasuulkii ilaahay waa makane allahuma acim man adcaman iyo iyagii baan xaggoodii uba kacay waxa weeyaan ayuhuma asmanu dee waa liandura si aan u arko oon u qalaba ayuhuma asmanu waa tooda ushilayska badan oo faadbaxuha si aan u arko oo ayuha asmanu faadbaxuha lirasuuli llaahi sala allahu alay wasalam aan rasuulka ilaahay u gowraco markuu tegey meesha wax kalaama yimi faidaa waaba hiya acnusti ama dee tii uu islahaa way ushilistay xaafilatun inay dararsantahay candhadiiba way buuxdaa wakti looga martay maha taase waa tii markii hore ay sii liseen oo waa intii habeenkiiy weli lasoo jeedee waidaaba huna dhammaantood waa saddexdiiba xufalun waa jamcu xaafilatiin waa inay dhammaanba wada dararsan yihiin oo ay candhadoodu caanabo kaba buuxdo kulluhuna dhammaantood facamatu markaasaa mididii iska dhig facamatu waxaan u qastay ilaa inaain weel liali muxamedin muxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aalkiisa u sugnaa oo maa kaanuu aanay ahayn yadmacuuna kuwa rajeeye ama damcaba damacuu ka galo an yaxtalibuu fiihi inay wax ku maalaan macnaha weel ka yar kan bay riyahan lagu maali jiray weel ka weyn oo aanay iyagu marka horeba damac ka gelin in kaa wax lagu liso waayo dee caanihii riyahan kaba imanayo laga lisayey meel kagama dhacayaan marka kaa laguma maali jirin weel ka yar baa lagu maali jiray mid weyn buu soo qaaday oo aanay iyagu rajaynaynba in lagu liso qaale wuxuu ihi faxalabtu fiihi weelkii ayaan ku lisay waa saddexdii riyaadba xataa calatu ilaa ay ka kor noqotay ruwatun ra'da haddii la fadxiyo ama la kasriyana intuba way badnaantahay waa xoorkii oo caanihii baaba dee waa way xooriyeen bo xoor baaba kaba kor noqday fajiئtu ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam weelkiioo buuxa ayuu rasuulka ilaah ulaba yimi o faqaala wuxuu yihi marka dee malaa dee waxaaba rasuulka ilahi waqatiyaan hore loo lisinba oo imika ay tahay waktigii saddexdii riyaad ba la lisay asharibtu miyaa cabteen sharaabakum sharaabkiina waa caaniiniya rasuulkiina leylata miyaa idinku sharaabkiina cabteen dee waa caano ziyaadaho intii hore kaba badan qaala wuxuu yihi miqdaad qultu waxaan idhi yaa rasuul الlahi ishrab iska cab wuu jawaabin cab baan ku idhi fashariba wuu cabay uma naawalanii wuu ii dhiiba waa abkeyey faqultu waxaan ihi ya rasuul الlahi ishrab fashariba wuu cabay haddana uma naawalanii wuu ii dhiibay falamaa caraftu markan gartay ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qad rawiya inuu cokanaaday oo macnaacaanii kaba dhergay rawiya yarwa ee rawa yarwi waa tan riwaayada markay noqoto waa facala yafculu rawa yarwi sa rama yarmi ama tan iyadaa dee ay noqoto ruux hadduu waxaabiyo waxyaalaha cokanaantay rawiya yarwa rawiya wa asabta waa nasiibay ducaawatayni ducadii rasuulka ilahi waa la aqbalaya waana kii yihi allahuma acim man adcamanii waasta man saqaanii aan anigu dacwadiisiina helay iyo ducadiisii aan helay markii aan gartay ayaa daxigtu qoslay xataa ulqiitu ilaa laygu tuuray ila lardi obaja qosalkii uu aada ugu xeel dheeraaday ayaa wuxuu leeyahy dhulkaaban ula dhacay qaala wuxuu yihi miqdaad faqaala nabiyu salى اllahu عalayh wasalam ixdaa saw-aatika yaa miqdaado ma xumaanahaagii mid kamida miqdaadow oo macnaa arrinkani waa adigu xumaanahaagii iyo saw-aadkaagii mid kaba mida faqultu waxaa ihi ya rasuul اllahi arrinkiiba uga warramo kaana min amri kada wa kada arrinkayga dee saa iyo saa iyo saasaa dhacday wafacaltu kada waxaasaa sameeyey dee markii dambana sidaa dhacdo faqaala nabiyu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yihi maa haadihi tani may ahaanin ilaa raxmatu naxariisun mooye min allahi ilaahay xaggii kaba ahaatee waa naxariis waa mucjiso waa dalaalaadkii nubuwada ee maha inay miqdaad xaggiisa wax kaba yimi markaasaa de wuxuu yihi afalaa kunta maad ahaatid aadantanii mid i ogeysiiyey arrinka oo fanuqid aan toosino inay waa tan inagun baa cadnaybe saaxiibaynaa labadeenii saaxiib oo kale aan markaa toosino oo fa yusiibaani minhaa ay iyaguna caanahan wax ka asiibaan qaala wuxuu ihi miqdaad faqultu waxaan idhi waladii bacahaka bilxaq ayaan ku dhaartee ma ubaali anigu dan kama gelayo ma aanba yeelayo idaa asabtaha kal hadaad adigu asiibto oo asabtaha macaka aniguna anu macaga asiibay man asaaba min annaas ciddii iyada asiibtee dadka kamid ah waxba igama gelin buu leeyahy wax iga gelay ma jirto kal hadaad adigu asiibtood cabtay aniguna aan macagii cabay taas buu ihi bal xadiidku kolley waa xadiisiin umuuro markii hore iyo balsan xaaladoodu ay ahayd iyo noloshooda hore iyo taasi way nooguba sugantay arrintan dambe dhacdayna ee waa mucjizo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii kaba mid ahayd aahaartii ama dalaa'ilu nubuwa iyo barakadiisii bal mid kaba mida taasba weeye oo ilaahay subxaanaه watacaala waa kan ducadiisiina waa u ajiibay isagu de arrintanna way dhacdeen bal waxaan leenahay un waa dee mucjizaadkii rasuulka ilaahay o de waana arrinta ka rurtay waa tii habeenada dhaweydna bal aan soo haynay kuwo kaloo iyaguna nadaa'irtooda ah oo ah de imaka caanahan aan waqtigoodii joogin sicaadadii khilaafsan waa dee mucjizo un taasba weeye bal saxaabigiina ilaahay waa ka soo asturay oo arrintan dee ducadiina isagii baaba helay waxadaثana isxaaq بnu ibrahima qaala akhbarana nadr bnu shumayri qaala xadaثana sulaymaan bnu اmugiirati bihada اisnaadi wallah subxaana wataعala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta